الصلاaة والسلاaم عlى رsuuل اللh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين qال رحimه الله فصل في الوكالة أي في أحكاm الوكالة الوكالة iyo alwikaala labadaba waa la odhan karaa luqada carbeedna waa tafwiid waa qof arin in loo dhiibo oo looga hadho wakaaladu markaa fi sharci waa caqdu yaktadii tafwiida shaksi shaya lahu ficluhu mima yaqbal niyaabata ilaa gayrihi liyafcala xaala xayaatihi waa qof waa heshiis keensanaya qofka waxay u bannaan tahay sharci ahaan inuu sameeyo oo ahna wax cid ay cid ka qaban karto oo meeshiisa ay buuxin karto cid kale inuu arrinkeeda u dhiibo si ciddaasi ay u samayso inta uu nool yahay maalan waxaa kuu bannaan inaad gurigaaga iibiso markaa gurigaaga iibintiisii adiga kuu bannaanayd ayaad qof kale odhanaysaa iibi weliba intaa noolahay haddaad tidhaahdo markaan dhinto taasi wasiyay noqonaysaa dardaaran bay noqonaysaa haddii geerida loo tiiriyo ama iisaabay noqonaysaa mimaa yaqbalu niyaabata marka leeyihin waxaa meesha laga saarayaa waxa aanay cidina cid ka samayn karin laysuma wakiilan karo sida cibaadaadka badaniga hebelow waxaan ku wakiishay inaad iga tukato ama inaad iga soonto ma jirto taas waayo haadaa mima laa yaqbalu niyaaba qofka waxaan isaga samayntiisu aanay u bannaanayna cid uma wakiilan karo shay-an lahu ficluhu waayo waxaa wakaalada la idhaahda waa shay mashruuca waa ka ilaahay ku sheegay fii suurati اlkahf asxaab اlkahf hurdadii dheerad maray ka soo kaceen waxay idhaahdeen fabcaثuu axadakum biwariqikum hadi ilى اlmadiina falyandur ayuha azkaa طacaama falyأtikum birisqin minh mid idinka mida lacagtiina u dhiibto oo magaalada u diray bay idhahdeen raashinka u wanaagsan ha idin soo siiye markaa kaasi inta kale ee lacagtooda u dhiibatay wakiil buu ka aha waxay u wakiisheen in lacagtooda raashin lagu soo iibiyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wakaalada wuu sameeyey saxaabigii la odhan jiray curwa albaariqi diinaar buu u dhiibey liyashtariya lahu shaata udxiya neef uu ku udxiyaysta si uu ugu soo iibiyo qaala faishtaraytu lahu shaatayni fabictu ixdaahuma bidiinaar laba neef oo adhiga baan diinaarkii soo siiyey buuhi markaasaan mid diinaar dib u siiyey wajiئtu bالshaati wالdiinaari ilى rasuuli الlah neefkii ariga ahaa iyo diinaarkii aanka kale siiyey anoo wadaan rasuulka wey buuri wadakartu lahu ma kaana min amri arrinkaygu siduu u dhacay baan u sheegay rasuulka faqaala baaraka اllahu laka fii صafqati yamiinika ilaahay ha kuu barakeeyey buuhi iibkaaga xadiidka tirmidi baa wariyay waana xadii صaxiixa dhowr masأaleba daliil buu yahay xadiidkaasi awala wuxuu daliilu yahay bayc اlfuduuli inuu yahay mawquuf calى ijaazaة اlmaalik iminka rasuulku diinaar buu u dhiibay neef ii soo sii buuri labuu soo siiyey labadaa nebigaa lahaa calayh الsalaaةu wasalaam inuu sii iibiyena nebigu uma wakiilan soo iibaa la dhe sii iibin looma wakiilan labadii mid ka mida buu iibiyey iyadoo nebigu aanu idin oo baycu lfuduuli baa la dhahdaa inuu ansaxa waxay ku xidhan tahay qofka shaygali inuu ogolaado sida saxiixi waa sida shaaficiyadu se ma ogola sidayn hore u sheegna lakiin xadiidkaa masalada u daliila waxa kale oo xadiidku uu daliil u yahay qofku alaabta inta uu ka macaashaya inaanay xad lahayn shareecadu waxay dhiiri geliso in qofku dadka inuu unaxariisto markuu wax iibinaya markuu wax iibsanayaba labada xaaladood iyo markaa cidduu dayn ku leeyahy deynta uu weydiinayaba iminka balaag hal diinaar baa loo dhiibay diinaarkii iyo weliba neef adhiya buu keenay waay nebiguna calayh isalatu salaam arrintaa kuma inkirin waxaa kaloo xadiidku dee uu daliilu yahay masaladaynu uba keenno ah wakaaladda nebigu saxaabigaa wuxuu u wakiishay inuu neef adhiya oo ku udxiyeysto uu soo iibiyo wuxuu yihi isagoo caddaynaya waxaa la isu wakiilan karo wakullu maa shay dhammaantii oo jaaza ay u bannaan tahay lilinsaani qofka altasarufu fiihi inuu ku tasarufo shaygaas binafsihi isagu iskii ugu tasarufo arrin kastoo isagu inuu sameeya ay u bannaan tahay jaaza lahu waxa u bannaan an yuwakila inuu wakiisho fiihi shaygaa dhexdiisa hayrahu cid aan isaga ahayn aw yatawakala ama cid kale inuu ka wakaalad aqbalo manaa cid kale wakiilo uga noqdo an yuwakila inuu isagu cid wakiisho aw yatawakala cid kaleo isaga wakiilata wakaaladooda inuu aqbalo iib ha noqdo soo iibin ha noqdo sarif ha noqdo xawaala rahan damaan kafaala sharika marka maxaa shardi u ah qofka cid wakiilanaya waxaanu cid kale u wakiilanayo inuu yahay wax isagu inuu sameeyo shareecadu ogosha oo waa milkigiisii waxaanu cid kale u wakiila wuxuu isagu lahaa ama waa wax dee mas-uuliyaddiisa isagu uu leeyahay laakiin mid aan loo ogolayn inuu tasarufo wakaaladna looma ogola ilmaha yar xoolihiisa kuma tasarufi karo cidna uma wakiilan karo wey kawaalan isaguna waa la mid kala wakiilanaya laftiisana waxaa shardi u an yakuuna ahla litasarufi fima ukila fiihi linafsihi waxaan loo wakiishay inuu lafihiisa u sameeyaa inay u bannaan tahay qofku waxaanu lafihiisa u samayn karin cid kalena wakiil ugama noqon karo maalan dee qofka waalan iyo ka yar iyo xoolahooda kuma tasarufi karaan waliaada cid wakiil uma noqon karaan waxaa kaloo shardiya qofka la wakiilanaya mid mucayana waa inuu noqdo oo inuu yidhaahdo qof allaaliya qofka gaadhigayga inuu iibiyo doonaya waan u wakiisha qof gaara mu wakiilan ma bannaano taas cid cayiman waa inuu wakiisho qof ha noqdo ama ka badan ha noqde waxa laysu wakiilanayana maxaa shardi u ah inuu yahay wax qaabil lilniyaaba waxay cidi cid ka qaban karto oo meeshiisa ay buuxin karto walihaada wakaaladu ma gasho fi alcibaadaat albadaniya cibaadaadka cibaado jidhka u lagu cibaadaysanaya sida salaada iyo soomka iyo laakiin cibaadaadka maaliga way gashaa cibaadaadka xoola lagu cibaadaysanayo sida sekada iyo qaybinta sekada iyo bixinteeda kafaaradii fidyadii wakadalika wakaaladu way gashaa cibaadaadka isugu jira cibaada badaniya maaliya cibaado xoog iyo xoolo labadaba u baahan sida xajka oo kale iyo cumrada iyo lakiin dee shuruud bay leedahay taas oo qofku waa inaanu isagu xooggiisa ku xajiyi karin haduu xooggiisa ku xajiyi karo bimacnaa gaadiidka uu qaban karo cid ma wakiilan karo waa inuu isagu tago xajka isagaa laga raba waxaa kaloo shardiya qofku shayga uu cid u wakiilanayo inuu leeyahay markaa u wakiilanayo oo hadduu idhaahdo waxaan kuu wakiishay gurigan dhisan doono iibintiisa ama kirayntiisa mar haddaanu markaa dhisin oon weli yeelanba wakaaladdu ma ansaxayso ama isagoon guursanba buu hi war hebelow sanadkan guursaan isleeyahaye waxaan ku wakiishay gabadhan guursan doono inaad iga furto inaad dalaaqeeda wakiili iga noqoto maba hayabe isagaa isagaaban furi karine maxay cid kale ka furi waayo waxaa kaloo shardiga waxaa laysu wakiilanaya an yakuuna macluuma walow min bacdi اlwujuh tafaasiishiisa oo dhan la garanaya shardi maaha lakin cala alaqal waa in wax dhinacuu laga garanaya waa inuy hadduu ha wakaltuka fi kuli umuuri arrimahayga o dhan baan kuu wakiishay wakaaladaasi ansixi mayso jahaala ku jirta waxaan la garanayn iyo harar aan dhowna inay muran ku dambaysay u badantay oo intuu sidaa yidhaahdo deetana kii uu ka furo islaamihiisii maxaad islaamaa u furtay soo diidh wax walba waan ku wakiishay waxaad ii wakiilatay bay dee soo gelayaan islaamaha furistood warba islaama furistood baan kuu dirsaday dee sodigii wax walba ii wakiishay marka taasaa la diidaya lakiin hadduu idhaa maalan wakaltuka fii bayci amwaali waxaan ku wakiishay xoolahayga inaad iibiso yani xoolaha tafaasiishoodii lama garanayo ma moodka ama kuwa noolba laakiin sibaa loo garanayaa oo dee waxaa loo wakiishay inuu yahay horta maal iibintii intaasaa la garanaya marka wakaaladu way ku ansaxaysa waaya walwakaalatu buuri wakaalada shuruuddeeda ay u dhan tahay caqdun waa heshiis jaa'izun bimacnaa aan laazim ahayn oo labada daraf mid waliba markuu doono uu fasikhi karo caqdiga jaa'iska kaasay uga jeedaan waa caqdun oo likulli min almutacaaqidayni fasku mataasha walow bigayri rida alaakhar waa heshiis labada galay mid walba ay u bannaantay markuu doonaya inuu fasakho walow ka kale yaanu fasakhitaanka raalli ku ahaane oo kii wax wakiishay marka doonu odhan karaa heshiiskii wakaaladda waan baabi'ey kii la wakiishayna markuu doonu odhan karaa saacaddaa laga bilaaba anu wakiil kumey walow darafa kalaba yaanu ogolaane marka waa jaa'is mar hadduu jaais yeelin likullin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida ka wax wakiilanayo ka la wakiilanayo faskhuhaa baa u bannaan wakaalada fasikhitaankeeda ma taasha xataa ka kale yaanu ogaane waxaa shardu inaanay dhibaato keeni hayn oo dee haddii ay ka dhalanayso xoolii qofka loo wakiishay inay dayacmaan hadduu iscasilo taayada looma ogola watanfasikhu way fasakhmaysaa alwakaalatu bimowti axadima midkood dhimashadiisay ku fasakhmaysaa liannahu kharaja min ahliya tasaruf wakaalada waxaa shardi u ahaa qofku waxaanu cid u wakiilanayn isagu ku tasarufi karo qofka wax loo wakiilanayaana waxaas hadduu isagu lahaan lahaa inuu ku tasarufi karo mar hadduu dhintayna tasaruf ma leh marka way buraysaa waxaa la mida hadduu waasho ama miyir doorsoomo iyaduna way buraysaa wakaaladdu way buraysaa nin beri hore dhintaybaa markuu noolaa ku wakiisho warqad baad iska haysataa ma shaqaynaysa taas mar hadduu dhintay wakaaladii way burtay qaacidana waynuu sheegnay hore jamiicu اlcuquud اljaaئiza tabطlu biاlmowti wاljunuuni wاliغma bifuqdaan اlahliya heshiisyada jaa'iska oo dhami way ku buraan dhimashada iyo waxyaabaha qofka ahliyada weysiiya sida waxa weeyaan dhimashada iyo waalida iyo miir doorsoonka wاlwakiilu buu hi ka la wakiishay walow mushqaayad baha qaadanayee amiinu weeye fiima shaygii buu amiin ku yahay yaqbiduhu uu hayo ee loo wakiishay ee uu cid ka soo guddoomayu kala soo wareegayo fiima yasrifu iyo wuxuu bixinayaba amiin buu ku yihi mar hadduu u tasarufayo qaabkai ay wakaaladdu ahayd marka waa amiin macnaheedu waa maxay qof xaqdarro ku tasarufaya maaha inamaa yatasarafu biridaa almaalik shaygan qofkii lahaa ogolaanshihiisa iyo raallihaanshihiisa ayaa tasarufkiisu markaa uu ka dhashay walihaada hadduu idhaha shaygii waa soo celiyey oo caddayn lagu buriyo aan lahayn hadalkiisaasaa markaa la qaadanaya dhaar raaci un baa la odhanaya ile waa qof la aaminay marka horebe hadduu idhaahdo shaygii aad iu wakiilatay wuu baaba'ay tusaalaha neefka xoolaad i wakiilatay bahal baa qaatay iyo wixii lamida ama alaabti way gubatay ama haddaan caddayn lagu buriyo hadalkiisa aan lahayn hadalkiisaasaa la aqbalaya dhaar raaci un baa la odhanaya walaa yadmanu uma magdhabaya alwakiilu kala wakiishay ilaa bitafriiti wixii loo wakiishay hadduu nuqsaamo ama uu baaba'o magdhow laguma laha ilaa bitafriiti inuu xadgudub sameeyo ama waajib saaraa ka gaabiyo mooyaane maala waxaa loo wakiishay shay inuu iibiyo shaygiibaa isagoo lacagtii lagu iibsaday loo dhiibin buu wareejiyey lacagtii baa sidaa ku dhimatay waxa uu sameeyey waa tafriid waajib saaraabuu ka gaabiyey usadeedaba labada qof ee wax kala iibsaday midna waajib kumaha inuu kiisoo hordhiibo keebay keebaa hordhiibaya kiisa marka alaabta le mise ka lacagta le midna waajib kuma inuu kiisa hordhiibo hadday isku afgaro waayaan ka hordhiibaya waajibku waa daraf saddexaad in loo dhiibo labadaba oo darafkaa saddexaad dabeetana u kala wareejiyo walaa yajuusu uma banaana wakiilkii wakaalad markaa mulaqa oo sii daysan la wakiishay an yabiica inuu iibiyo shaygii iibintiisa loo wakiishay waishtariya inuu soo iibiyo shaygii soo iibintiisa loo wakiishay ilaa bialaai sharaa'ia sharuudo saddexaa in la helo mooyaane midkood waxa wey an yabiica inuu ku iibiyo shaygii biaman اlmil qiimaha shaygaasoo kale yanaa uu taagan yihi suuqa laga siisanayo uma banaana inuu ka yareeyo alwakiilu yatasarafu ligayrih wman kana tasarufuhu ligayrihi yatasaraf bilaxad walaslax qofka tasarufkiisa ama naftiisu u tasarufaya dad tusaale wuxuu isagu leeyahy buu iibinaya marka haddee qiimuhu doonuu siin karaa sicri suuq inuu ku iibiya waajibkumaah hadduu cid kale u tasarufayo dad waalanoo mas-uulu ka yahy ama caruur yaryaroo agoonu mas-uulu ka yahy ama cid wakiilatay qiimaha u sareeya ee shaygaasi la siisanayo waxba kama dhimi karo ila isagu shayga ma lehe xataa sicir suuqa ka badan hadduu ku helayo inuu markaa dayacaa fursaddaa uma banaana shardiga labaad an yabiica waa inuu ku an yakuuna waa inu noqdo athamanu lacagta wuxuu ku iibinayaa naqdan waa inuu noqdo kash shaygii iibintiisa loo wakiishay cid ma amaahin karo xataa haddii amaahda lacag badan lagu siisanayo wاthaaliثu an yakuuna waa in noqdo albeycu binaqdi اlbaled lacagta beledka laga isticmaalo waa inuu ku iibiyo haddii naqdi qura laga isticmaalo haddii laba laga isticmaalana ka haalibkee u badan haddii laba naqdiya ka badan laga isticmaalo ay siman yihiin oo si siman loo isticmaalona ka u roon qofka wakiilka uu yahay marka saddexdaa shardiba waxay ka dhasheen qaacidada ah qofka wakiilkaahi tasarufkiisu wuxuu ku dhisnaanayaa sida danta iyo maslaxadda ee u roon qofka wakiilka uu yahay laakiin sidaasi ka duwan haddii loo ogolaado oo qofkii wakiilka u ah uu ogolaado waxba dhib ma leh tusaale ahaan shaygii oo boqol suuqa ka maraya uu idhaahdo kontonun aniga iisoo sii waa u siin karaa marka walaa yajuusu ma banaano walaa yasixu ansixina maayo an yabiica inuu iibiyo alwakiilu wakiilkii min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyo anta aad bay u badantay taas qofku shaygii loo wakiishay isagu iskama iibin karo sidaasoo kale caruurtiisa yaryaren qaangaadhinna uma iibin karo dadka waalwaalena mas-uulka uu ka yahayna uma iibin karo xataa hadduu ogolaado qofkii shayga lahaa laba sababoodba waa loo diidaya sababta koowaad waxay tahay cuquudda ama heshiisyada waxaa shardia inay laba daraf dhex maraan marka hadduu isagu iska iibiya isagunbaa iibiyaa iibsadana labadii daraf ma jiraan sooma laba daraf oo gorgortamaa la rabaa hadduu ciddii mas-uulka uu ka ahaaye yarayd ama waalayd ama safi ahayd uu iibiyana dee ciddaa isagunbaa wuxuu iibinaya soo maha iyaga waxba ma iibsan karaane marka waxay noqonaysaa heshiiskii inuu qof qura dhex marayo baayicna u yahay bilwakaala mushtarina u yahay linafsihi buu iibinaya ama cidda uu mas-uulka ka yahay sababta kale loo diidayaana waxay tahay dadka waxaa iskhilaafsan aqraadooda oo had ya jeer qofka shayga lihi qiimo saruu ku doonaya sooma ka iibsanayaana qiimahoosuu ku doonaya marka haddii isagu inuu noqdo iibiye iska iibiye isagu mar hadduu iibsanayo qiimo jaban buu markaa siisanaya waxaana arrintaasi ay dhalinaysaa tuhmad oo qofkii shayga u wakiishay markuu isagii ku arko inuu dhahdo aleyla uu ku dhacay malaa ninku nin wadaadabaa wuxuu yidhi oo xagga gobollada bariga oo iminka garsooraa nin baan qori u dhiibto aan ku ui qorigaa iibi qorigiibuu iibinba waaykaam waa la odhan waay bu hahdaa maalin dambe ayuu in yaroo faraguudkooda i keenay bu intaasaan siiyey shaw isagaa iska iibiyey isagoo qorigii markaa ku gaadhan baan arkay buui dee tuhmad baa gashay buui inuu qoriga marka horeba lafihiisa u doonayo wuxuu ila meereysanaya ay taa ahayd marka u dambaysa inuu doonaya inuu idhaahdo ruuxa waxbaa la siisan waaye intaa yar baa ayaa la siista markaa tuhmadaana waa laga cararaya wayo markaa imika waxaad arkaysaa dad shirkad bay u shaqeeyaan tusaale ahaan de shirkadii bay wakiilu yihin marka waxu soo iibinayaan ama waxay leedahay markay iibinayaan ama hay-ad bay u shaqeeyaan ama wasaaraduhu qofuu ka shaqeeyaa tusaale ahaan meeshuu ka shaqaynayey ayaa u baahanaysa alaab meesha isaga ka wakiila dukaan isagu uu leeyahay buu alaabtii ka keenaya hada laa yajuus walaa yasix ma banaana iibkaasina ma ansaxay wuxuu yihi wlwakiilu laa yuqiru waxba ku qiri maayo calaa muwakilihi ka wakiishay manaa alwakiilu fi khusuuma baa loo jeeda waxa imika aanu naqaano qareenka ama looyarka dacwadda waa laysu wakiilan karaa wakiilu dacwa baa la ydhaha marka waa bannaan tahay qofku inuu qof wakiil kaga noqdo dacwad cid ka dhaxaysa sharcan way bannaantah lakiin maxaa sharde inaanu baadil ku doodin waa inaad og tahay qofkanaad wakiilka u tahay waxan inuu isagu leeyahy lakiin haddaanad ogeynba ma jahli baad ugu doodaysa haddaad og tahay inaanu lahayn ka waran oo lacagtaada yaroon aad eegato waman khaasama fii baailin huwa yaclamhu askanahu llahu radkat alkhabaal qofka baadil uu og yahay ku dooda ilaahay naarta meel hoosoo dheecaanka alunaarku uu ku dhaco ayuu ka geliya waxaad arkaysaa nin garanaya qofkan uu qareenka u yahay inuu yahay mid baadil iyo dulmi ku socda haddana odha waar anaa jiirhsin xaga kale ugu rogaye keen lacagtuna adigu ha igu yaraynan baadil buu ku doodaya walaa tujaadil cala aladiina yakhtaanuuna anfusahum qof baadil ku socda inaad u doodaa ood qareen u noqotaa kuma bannaana waa inaad og tahay qofkanaad qareenka u noqonaysaa inuu yahay qof arintaasi isagu ku xaq leh marka qofka dacwad loo wakiisho ma qofkii waxba kuma qiri karo ilaa biidnihi inuu isagu u ogolaado mooyaane oo idhaahdo waadee hadday kuula muuqato dee waxaa waad igu qiri kartaa waxaa odhan kartaa qarartu calaa muwakili bikada waxaan ku qiray kii soo wakiishay waxaas oo bimacnaa de waxaad wakiiligaga noqon kartaa iqraarka marka ilaa biidni daasi waa se culimada badankooda ay ku tegeen waana wejhu fi lmadhab lakiin madhabka shaafici ahaan waa daciif shaaficiyadu waxay leeyihin laa yasixu altawkiilu fi liqraar qiris iyo ibraa iyo dhaarasho iyo waxaasoo dhan laysuma wakiilan karo oo qofna qof wakiil kagama noqon karo qofka isagaa xaq lagu leeyahay qiran kara laakiin cid kale xaqa in lagu leeyahay inay ku qiraan uma wakiilan kara bay leeyihin lakiin sida halkan uu ku dhigay ui ila biidnihi waa wejhun fi lmadhab oo hayru muctamada wey walmuctamadna waa maxay cadamu sixati الtawkiil fi liqraar muطlaqan haddii loo idmiyo haddii kalaba faslu fi liqraar fasalkani wuxuu ku saabsan yahay qirashada qofku uu xaq qirto luqata waa alihbaat waa sugis sharcanna waa ikhbaaru bixaqi calى اlmuqiri waa qofku inuu sheego uu ku waramo xaq isaga lagu leeyahy aasaa iqraar la idhaahdaa oo sideedaba ikhbaarku ama waranku waa laba nooc mid khaas iyo mid caama mid gaar iyo mid guud hadduu yahay mid gaara oo naftiisa uu ka waramo xaq cid kale ay leedahay iqraar baa la idhaha xaq isagu uu leeyahay buu ku waramay oo cid kale uu ku leeyahy dacwabaa amaama alxaakim weliba dacwabaa la idhaha waa dacwo taasi xaq ay cid kale leedahay oo cid aan isaga ahayn ay ku leedahay buu ku waramay shahaadaa la idhaha taas waa marag hebel baa hebel waxaa ku leh waranka caamkaayna waa laba shay midkood buu qofku ka warramaya can amrin maxsuus arrin dee xawaasta lagu gaari karo la maqlo ama la arko ama marka haddii waxa uu ka warramaya arrin maxsuusa uu yahay amru yudraku bilxawaas riwaaya la dhaha werin haddii xukum sharciya uu ka warramayana hadduu ilzaam la socdo iyo fulini qadaa baa la dhaha haddaan ilzaam iyo fulini la soconna fatwa baa la dhahdaa marka warran qofku warramaa qaybahaasuu yeelanaya waaye hadduu markaa ku waramo xaq isaga lagu leeyahay markaasaa la idhahdaa maxay iqraar qirasho waana shay mashruuca waxaanu ka mid yahay min uruqi hubuuti اlxaq waxyaabaha xaq uu ku sugmo bal waa xujada u xooga badan weeye ee xaq uu ku sugmo qofkii xaqa loo sheeganaya isagu qirto u ha waa laygu leeyahy ilahayna wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaءa lilahi walow calى anfusikum yaana kuwa cadaalad ku taagan noqda markhaati ilaahay daraaddiiya furaya naftiina baad ku marag furaysaane iqraarkuna wax kale ma aha waa markhaati qofkuu naftiisa ku furaya wey isagaa isku markhaati furaya nebiguna waxbuu ku dhisay oo qof dhan xataa in dhagax lagu diluu ku dhisay maacis qirasho uu qirtay buu ku rajmiyey alkhaamidiya saasoo kale waxaa kaloo ihi waqdu ya unays ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha war unaysow ninkan xaaskiisii ku kallahoo sinadaa la sheegaya hadday qirato dhagax ku dil fain ictarafat waa iqraarkii xadiidka bukhaariy muslim ay wariyeen in lagu celceliyaana shardi qirashada uma aha hal mar hadduu qirto waa khalaas xuduud ha noqoto ama xuduud yaana noqonin wlmuqaru bihi buui washayu shayga almuqaru bihi ee la qiranayaa darbaani waa laba nooc axaduma midkood xaqu llaahi tacaala waa xaq ilahay u leeyahy qofku inuu qiranayo leeyahy ilaahay baa waxaa igu leh xaq badax tiran weliba sida inuu leeyahay waxbaan xaday ama waan sinaystay ama khamri baan cabay xaq ilaahay buu qiranaya oo badax tiran aaniihaana xaqu aadamiyi weye waa xaq bani aadam oo isaguna badax tiran sida wuxuu qiranayaa tusaale ahaan inuu ciddaa wax ka dhacay ciddaa inuu ammaano wahayey inuu ciddaa wax ka ammaanaystay qisaas inuu qofkaa camdan u dilay nooca saddexaad xuquuqdan wuxuu noqonayaa xaqu lilaahi mashuubun bixaqi aadamiyin xaq ilaahay oo xaq bani aadamna ku barxan sida xadulqadfi buu qirtay iyo zake iyo kafaara iyo kuwaasi xaq ilahay xaq bani aadam bay isugu jiraan haddaba maxay ku kala duwan yihiin qirashada qofku qirto xaq ilahay qirashada uu qirto xaq bani aadam fa xaqu llahi tacala ilahay xaqiisa yasixu u ansaxaya alrujuucu noqoshada fiihi dhexdiisa la noqdo can iliqraari qirashadii laga noqdo bihi isaga la qirtay ida kaana mima yasquط bishubahaat hadduu yahay xaqa ilaahay wax shubha ku dhacaya maala zinu qirtay qirashada hadduu ka noqdo noqoshadaas way ansaxaysaa xataa iyadoo xadkii bar lagu dhuftay buu ihi war been baan sheegay wixii aan qirtay waxba kama jira waa laga joojinaya khalaas nebigu waa kii maacis ku lahaa lacallaka qabalta markii dambe uu ka noqday ay dhagaxii kusii wadeenna waa kii yihi miyaad ka daysaan qofka haddaba wax xad iyo ciqaab ku waajibinaya sameeya inuu qirto xaakimka u tago u yidhahdo waan zinaystay ama khamri baan cabay ama xadka igu og waxbaan xadee xadka igu og iyo inuu naftiisa asturo hoos u toobad keeno teebaa u fiican inuu naftiisa asturo oon waxbaba qiranba waayo nebigu wuxu uhi ijtanibu alqaaduuraat alatii naha allahu canha xumaanahan ilaahay uu diiday ka fogaada faman alama ey bishayin minha qofka xumaanaha wax ka mida sameeya falyastatir bisitr illaah asturaadda ilaahay ha isku asturo walyatub ila llah ilahay u toobad keeno fainahu man yubdi lana صفxatahu nuqim عalayh kitaab الlahi عaزa waجaل waayo qofka isagu iskeena ee qirta oo xad waajibinaya anagu xukumka ilahay baan ku ogeynaa buri rasuulku xaakim iyo dahabiya baa wariyay xadiid markaa صaxiixa وxaq اaadamiyi xaqa bani aadamka iyo wixii xaq bani aadamiya xaq ilahay isugu jira isna waa la mid xaqa bani aadamku raacsayay baabkan marka la joogo laa yasixu ansixi maayo alrujuucu noqosho fiihi dhexdiisa laga noqdo can iliqraari qirashadii bihi isaga la qirtay xaq bani aadam haddaad qirato inaad tidhaa been baan sheegayo waan ismoodsiiyey iyo waxaasoo dhan lagaa yeeli maayo waayo markaad qiratay baa xaqaa lagugu yeeshay hadalkaaga dambana waa xaq lagugu yeeshay midaad iskaga ridayso xaq lagugu yeeshayna kaaga dhici maayo xaqa ilahay xaqa bani aadamka maxaa loo kala duwa xaqa ilaahay raxmad iyo saamixitaan buu ku dhisan yahi xaqa bani aadamkuna wuxuu ku dhisan yahi oofsasha iyo qof waliba xaqiisa inuu helo marka ilaahay baa addoomihiisa addoomaha kale uga naxariis badan wa taftaqiru waxay u baahan tahay sixatu liqraari qirashadu si ay u ansaxdo ilaa alaaati sharaa'ia saddex shardi bay u baahantah albuluuqu bay u baahan tahay qof yaroon qaan gaadhin qirashadiisu ma ansaxayso waayo hadalkiisu waa laaqi wax ka soo qaad ma leh cibaado mooyaane hadalladiisa koodha waxba laguma dhisi karo hadduu mumayis u garaadsaday hadalladiisa cibaadada ku saabsan unbaa wax ka soo qaad leh aanina alcaqlu waa miirqab oo qof waalan ama sacsaca mactuha qirashadii waxba tari mayso isagoo miir doorsoon buu wax qirtay koomuu ku jiraa wuu hadlaya hebel baa kun doolar igu leh heblaayana kiish beriisaba igu leeday waxba laga soo qaadi maayo isagoo hurduu hadraya habeenkii waa kii hurdada ku qirtay la odhan maayo caqligii baa maqanba wathaalithuna alikhtiyaar qofka waa inaan lagu waa inuu ikhtiyaarkiisa ku qirto shayga oo aan lagu khasbin qofkii la khasbay wixii lagu khasbay qirashada uu qirto waxba laga soo qaadi maayo haddii gaalnimo lagu khasbo oo gaalnimadii uu ku hadlo ayaanu gaaloobeynba man kafara billaahi min bacdi iimaani ila man ukriha waqalbu muطmainu biliimaan marka haddii gaalnimada ay kaga dhacaysa ikraha iyo khasbitaanka wixii ka sokeeyeyna waa in baabilowle wain kaana hadduu yahay bimaalin aliqraaru qirashadu bimaalin u xoolo qirtay ictubira fiihi waxaa qirashada loo shardiy shardu raabicun shardi afraad saddexdaa hore iyo shardi afraad oo shardiga afraad waa arushdu weeye waa inuu yahay qof shareecadu ay tasarufka maaliga u ogoshay hadduu yahay tusaale ahaan qof maxjuur caleyhi maalkiisiiba waa laga xayiray safiihnimadiisa awgeed baa looga xayiray markaasaa uu qirtay deyn in lagu leeyahay ama xoolo dad inuu baabiiyey qirashadiisaa lama aqbalayo shardigaa rushd ayaa maqan haddii la aqbali lahaana faa'iidada xayiraadda saarani meesha way ka bixi lahayde qof tasarufku u furan yahay buu noqon laha taasi waa markaa waxaan la aqbalahayn fii daahir alxukum marka xukum iyo garsoor laga hadlayo laakiin isagu ila waa qof miir qabe hadduu ogya xaqa in lagu leeyay qirashadiina laga diiday xaqa waa inu iska bixiyo wey wixi aan maal ku saabsanayn qofka safiya xayiraadda la saaray qirashada uu qirto waa la aqbalaya qisaas iyo xuduud iyo ila waa qof miir qabe wإida aqara hadduu qira shakصu qofku bimajhuulin buu qiray xaq majhuula oo lifulaani calaya shayun bu hebel waxbuu igu leeyihi waxaas de wax saa lagu garanaya maaha ay saxa iqraaruhu qirashadiisaasi horta way ansaxaysaa oo maxaa laga qaadi waaye shaygaa maxaa lagu fasiri isagaa la odhanaya fasr warujica ilayhi xaggiisaa loo noqon fii bayaani shayga caddayntiisa xaggiisaa loola noqon waxaa la odhan doonaa shaygan aad tidhi hebel baa igu leh fasir waa maxay shaygaas waa jinsigee waa noocee waa qadarkee dee isagaa garanaya sooma isaga yihi shay baa laigu leeyahy waay marka markuu maxay ku fasiraa la aqbalaya waxaa la aqbalaya maruu ku fasiro wax maal laga dhigto oo hadduu dhahdo kun shilin buu igu leeyay waa laga aqbalaya kun shilin hadduu ku fasiro waxaan maal ahayn laakiin jinsiga maalka la jinsiyana ha xabad beriisa buu igu leeyay ama xabad qamadiya ama wax la dhaqdo tusaale ahaan sida harag neef baktiga iyo ay tobabaran iyo diga xoolaad iyo tafsiirkiisa waa la aqbalaya hadduu dha lahu calaya xaqun ka waran taa hore shayun bay ahayd xaq buu qofkaasi igu leeyahy markaasa war sheeg xaqa suu dee ina salaanta uga jawaabo waa la aqbalaya tafsiirkiisaas xuquuqda dadku ay isku leeyihiin bay taasi ay ka mid tahay haddii uu diido waxa aan la garanayna uu qirtay inuu fasiro waa la xidhayaa jeelku ku jiraya ilaa uu fasirayo oo uu caddaynayo haddii uu dhinto isagoo weli aan fasirina dhexlayaashiisii baa loodhanaya war fasira waxaan lagu lahaa xoolahana ma qaybsan karaan ilaa ay fasirayaan waa rahmayin xoolahaasi waa rahn sharciya baa la dhaha wayasixu wuu ansaxaya alistinaau soo reebisti filqraari irashada wixii filqraari qirashada dhexdeeda soo reebisti dhacday oo macnaa waxa bannaan ina tiraahdo ninkaasi boqol buu igu leeyahy doolar toban mooyaane marka tobankaa dee boqolki waad ka soo reebtay soo ma tobankaa laguguma laha laakiin soo reebistaasi si ay u ansaxdo shuruud bay leedahay shuruuddeedi waa tan idaa wasalahu hadduu la xidhiidhiyo waxa uu soo reebaya bihi ka wuxuu ka soo reebaya idaa wasala hu oo istitnaaga bihi oo mustatnaa minuga ah oo bimacnaa aanu aamus iyo hadal kale iyo udhaxaysiin laakiin hadduu yihi tusaale ahaan boqol buu igu leeda tale uu iska aamusay aamus dheer curfan ama sheeko kale uu iska galo intaa dabadeed uu yihi labaatan mooyaane waxba kama jiraan boqolko dhan buu kugu leeyay baa la odhanaya shardigu wuxuu ahaa inay isku xidhiidhsanaadaan waxaanuu qirtay iyo waxaanuu ka soo reebaya oo isku mar uu sheego waxaa kaloo shardiga soo reebista inuu niyoodo intaanu qirashada dhammayn wuxuu ihi boqol buu igu leeyahaydaasi intaanay afkiisa ka soo dhammaan waa inuu niyoodo inuu wax ka soo reebo laakiin isagoon soo reebis niyoon hadduu ku dhawaaqo qadar kadib ay ku dhalato inuu wax ka soo reebo soo reebistaasi ansixi mayso waay wixii uu qirtay inuu meesha ka saaray unbay noqonaysaa waxaa kaloo shardiga waxaanuu soo reebiyo wuxuu qirtay inaana isgoosan hadday isgoostaanna soo reebista laga aqbali ma haduu boqol buu igu leeyahy dolar boqol dolar mooyaane markaa muxuu qirtay boqolkuu qirtay me hadduu boqol boqolkiiba haddana soo reebay waa boqolkaba waa kugu leeyay iska wada bixi baa laodhanaya soo reebistaaduma ansaxaysa wa huwa buu hi aliqraaru qirashadu fii xaali sixati caafimaad qab xaalkeed markuu dhaco iyo walmaradi iyo xaalad xanuunba xanuunkii la islahaa qofka waa u dhimanaya abaha noqdee sawaaun waa isku mid qofku isagoo xanuunsanaya oo qabriga dulyaal iyo isagoo caafimaad qaba hadduu wax qirto waa isagoo markaa caafimaad qaba ayuu qof dhexlayaashiisii ka mida daynu qiruu hi hebeloo inankaygaasi dayn bu igu leeyahy iqraarkaas waa ansaxaya maradulmowt isagoo ku jiro oo dee laisleeyahay ka kici maayo talow goor ma maantay ka baxaysa mise berri ayuu dhexlayaashiisii mid ka mida wuxuu qiray dayn buu igu leeyahy hebel islaantiisi u dayn ba igu leedahay ama inamadiisii mid ka mida wuu ansaxaya haddii la idhaha obiloo kan wuu eexanayaa uu isleeyahay xoolahan ha qaata isagioo kuwa kale uu seejinaya waxa la qofku mar hadduu xaaladdaa gaadho qof qalbigiisa iimaan ku jiraa xaaladda hadduu gaadho hadduu marka hore beenaalo ahana run buu sheega xaalad adag buu maraya hadduu markii hore ahaa qof dembiilaa oo macaasi iyo xumaan sameeyana wuu toobad keenaa xaaladdaas indhihiisaa wax arkay faslu fi lcaariyati fasalkani wuxuu ku saabsan yahay waxaynu naqaano toobalcaaraha alcaariya bitashdiid ilya sida afsaxah waxay ka timi caara waa bimacnaa dahab shaygii la toobal caaraystay qofkii lahaa buu ka tegaya kii toobal caaraystay buu tegaya sooma haddana kaasuu ka soo tegayaa kii lahaabuu usoo noqonaya sharcan waa maxay waa heshiis laba daraf dhex maraya oo keensanaya shay manfaca leh manfacadiisuna ay xalaal tahay qofka in loo ogolaado inuu ku intifaaco kitaabkaygaas inaan caawa saad usoo akhrisato inaan kuu dhiibo ku ogolaado caariyadu waa taas wacaqduna yaqtadii ibaaxat alintifaac bima yaxilu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi liyaruddahu waxaa shardiga shaygaasi in cayntiisa iyo manfacadiisu ay kala harhayaan oo dee sida kitaabkan o kale waa la akhrisanaya kitaabkiina waa baaqi moobilkan waa la isticmaalaya cayntiisina waa baaqi gaadhigii waa lagu intifaacaya cayntiisa waa baaqi gurigii wahaakada laakiin shayga aanay kala harhahayn cayntiisa laftiisa iyo manfacadiisu caariye ma gala isagu sida raashinkii oo kale caariye geli maayo haddaad cunto maxaad qofkii usoo celin haddaad tiraa mid kalean usoo celinaya taasi qardi bay de markaa noqonaysaa inaad ka amahatay bay de noqonaysaa caariye maha taas caariyadu waa in shayga inta laftiisii lagu intifaaco la soo celiyo waay wakadalika saabuuntii iyo shamacii iyo shidaalkii iyo waxyaabaha manfaca intifaacoodu istihilaaggooda uu ku jiro in isaga laftiisii la baabiiyo ayaa intifaaciisiiba uu yahay caariye ma galaan waa shay mashruuca asal waxa u ah istixbaab sunnanimo in wax la is-ammaanaysiiye waayo dee iscaawin baa ku jirta soo ma ilahin wuxu tacaawna cala albiri waataqwa nabiguna wuxu wallahu fii cawni cabdi ma kaana cabdu fii cawni akhiih mararka qaarkoodna xukun kaley qaadataa oo inaad qof amaanaysiisa xaaraan bay noqon karta hadduu wax xaaraana shaygaa u adeegsanayo tusaale gabadh baa gabadh usoo doonatay dhar aan xijaab ahayn oo dabadda aan loogu bixi karin waxay og tahay dharkaas inay ku tabarrujayso oo iyadoo aan xijaab ka dul xidhanay magaalada la gelayso inay ammaanaysiisaa uma bannaana haddee xumaan bay ku caawisay walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan qof baa hub kuu soo doontay waxaad og tahay inuu qof ku dilayo xaqdaro kuma bannaana inaad siiso waay nin baa hoggaan kuu soo doontay waxaad ogtahay inaanu isagu lahaynba geel awr aanu lahayn cid awr ammaanaysiinaysaan aan jirine awrta dadka kaymaha intuu kaxayo hogaankaaga ku kaxaysanay inaad hogaanka ammaanaysiisaa kuma banaana marka qaarkoodna waajib bay noqotaa haddii qofkii shaygii ay daruura u hayso shaygaagii adiguna aada uga maarmayso si kalena aanu ku helahayn inaad ammaanaysiisaa waajib bay noqonaysaa maalan u dhaxamoonaya laba bustaad haysataa wax dhaxantaa uu ka huwadana ma hayo cid kaloo siinaysaana ma jirto inaad ammaanaysiisaa waajib bay kugu noqonaysaa si naftaasi waxa weeyaan ay u badbaado walihaada baa wuxuu yidhi cabdullahi bin mascuud wayamnacuuna almaacuun buu fasiraya maacuunkay dadka u diidaan waa axay macneedu kunaa nacudu almaacuuna cala cahdi rasuuli illahi caariyata adalwi waalqidr maacuunka waxaan u naqaanay buu yihi oanu ku fasiri jirnay waadaanta iyo dheriga iyo waxyaabaa noocaasa markaa kuwii dadka u baahan u diidayey ilaahay waa dhaleeciyey maxaa haddaba la is-ammaanaysiin karaa wuxu uhi wakullu maa shay dhammaanto amkana ay suurtowdo alintifaacu bi in lagu intifaaco intifaac mubaaxa dee intifaac xaaraan isaga lama ogolee maca baqaa'i caynihi iyadoo laftiisuna ay baaqi ahaanaysa marka la isticmaalo jaazat icaanatuhu cid in la ammaanaysiiyaa way bannaan tahay wixii markaa aan nafciba lahayn ammaanaysiintiisu ansixi mayso wixii nafcigiisu uu xaaraan yahay in la is-ammaanaysiiyana ansixi mayso si muusigii waxyaabaha noocaasa wixii cayntiisa iyo manfacadiisu aanay kala hadhayna isla baaba'ayaana sida kuwa aynu tusaalaynana ammaanaysiintiisu ansixi mayso wuxuu yihi watasixu icaaratu shay shayga ammaanaysiintiisu waxay ansaxaysaa idaa kaana hadday tahay manaaficuhu faa'iidooyinkiisu hadday yihiin aahaaran raadad oo cayn aanay ahayn shayga faa'iidadiisu waa ahar waa raad uu ka tegayo ama waa cayn wax isaga ka midoo ka go-aya tusaale midida faa'iidadeedu ma raad ay ka tagtaabaa mise waa wax cayna oo iyada ka soo go-aya waa raad ay ka tagto seeftii baa lamida hubkii kale ayaa lamida wakadalika gaadiidka dee gaadhigaa imika manfacadiisu cayn maaha macaanaad ka maaleysa mihilbaad ka goosanaysa me soo maa waa aar de waa raad manfacadiisu guriga manfacadiisu taasoo kale waa aar waa raad dad kareystiya haddii lagu amaaneysiiye haddaad adigu leedayba guriga caanana lagama maalo subagna lagama shiisho hilibna lagama goosto waa in la gala de soo maa marka waxaa ashyaada qaarkoodna manfacadoodu iyo faa'iidadoodu waa athar sida neefka xoolaha oo kale imika dee manfacadiisu waa athar oo caanaad ka maaleysaa neefkii oo nool oo aan waxba aanay ka goyn baad caana ka maaleysaa marka manfacadiisi waxaan ujeeda waa cayn oo caano wax la taaban karaa manfacadiisi waaya marka macnaheedu muxuu noqonayaa shayga ay manfacadiisu cayn tahay icaaradiisu ma ansaxayso ida kaanat manaaficu aaaara taasaa shardiga ida kaanat manaaficu acyaana amaanaysiintiisu ma ansaxayso marka waxa la isweydiin karaa bal ka warrama xoolaha irmaan ee la ismaal siiyo nin baanu geelu ka gurhaya ama loodid ama arigiiba toban idaabaad siinaysa oo uu maalo ama laba halaad ama sac baad siinaysa xoolaha manaaficdoodu aaaar maaha raad maaha waa cayn sooma waa caaniy marka macnaheedu ammaanaysiintaasi ma ansaxaysa miya maya sida saxiixa way ansaxaysaa laakiin waa inaanad odhan neefkaa caanihiisaan ku ammaanaysiiyey waa inaanad odhan haddaad tiraa caanihiisaan ku ammaanaysiiyey ma ansaxayso laakiin waxaa ansaxaysa inaad ku tidhaahdo neefkaasaan ku ammaanaysiiyey ama neefkaneefaan ku amaanaysiye maaha neefkaa kaxayso caanihiisaan ku ibaaxeeyey neefkaa kaxayso caanihiisaan ku ibaaxeeyey ku ammaanaysiiye maaha tira caanihiisaan ku ammaanaysiye ma ansaxay marka ibaaxay noqonaysa in laguu baneeyey inaad maasho watajuusu way bannaan tahay alcaariyatu isamaanaysiintii muطlaqatan xaalo ay tahay midaan muddaysnayn muqayadatan xaalo ay tahay mid ku xidhan bimuddatin muddo labada way bannaanta inaad qofka shayga ammaanaysiiso muddo uu ku soo celiyo aanad u qaban iyo inaad ammaanaysiiso muddo aad u qabato waxaad tihi acartuka khamiisii yowman waa muqayada bimudda soo ma khamiiskayga maalin baan ku ammaanaysay acartuka khamiisii bas muddoba maad sheeginba waa mulaqa waaye haddii aanay muddo lahayn iyadu shaki ma leh qofkii shayga lahaa mar allaale markuu doonuu ku odhan karaa iska soo celi adoon albaaba kala bixin buu ku odhan karaa iska keen qofkii ammaanaystayna markuu doonuu soo celin karaa oo isagoon meeshiiba kala kicin buu odhan karaa war waan ka cilmiyoodae iska hoo shaygaagii hadday muddo leeday ka warrama muddadaasi ma shaqaynaysa maya iyadana ma shaqaynayso oo wuxuu ku ammaanaysiiyey bil ama toddobaad muddadoo dhammaan buu ku odhan karaa ii soo celi waxaygi ila xogkaagu uu bedelana tabaruc bu aha mogta tabarucuna dee laazim maaha waajib maaha haddii muddo markaa shayga lagu ammaanaysiiyey adigana kii la ammaanaysiiyeyna muddadoo dhammaan uu iska soo celin karaa isaguna waay haddaynu odhan lahayn waxa weeyaan qofka shay cid ammaanaysiiyey markuu doono kama noqon karo ammaanaysiintii oo ma dalbi karo in loo soo celiyo dee dadku inay cid wax amaanaysiiyaanba albaabkaa waa xidhmi lahaa waa diidi lahaayeen waata kale qofkii inaynu ku laasimsiino inu ku waajibinay maalkiisa inuu ku tabaruco manfacadiisa inuu ku tabaruco ayay noqon lahay waxaan loo yaqaano markaa caaliyadu halkaa maxaa ka soo baxay inay tahay caqdi jaa'iza oo labada daraf muciirku ammaanaysiiye mustaciirku ammaanaystaa mid wala markuu doonu heshiiskaa ka bixi karaa mar hadday jaa'is tahayna tanfasikhu bilmowt haddii midkood uu dhinto heshiiskaasi wuu fasakha qofkii shayga lahaabaa dhintay waa inaad deg deg isaga celiso kuma sii intifaaci kartid mar hadduu dhintay xataa hadday muddo lahayd kii shayga ammaanaystay baa dhintay ama waashay ama miir doorsoomay dadkiisi iskama isticmaali karaan shaygii waa inay ciddii lahayd u celiyaan hadday isticmaaleen muddada ay isticmaalayeen ujratulmili baa lagu yeelanaya shaygaasoo kale waxaa lagu kareeyo wahiya buu hi caariyadu ammaanaysiintu madmuunatun yani shaygii baa halkan uga jeedaa la is-ammaanaysiiyey madmuunatun waa mid markaa magdhowgeedu uu ku waajibayo cala almustaciir kii ammaanaystay ee mulaqan hadduu xadgudub sameeyo hadduu waajib saaraa ka gaabiyo iyo haddii kaleba saasay leeyihi shaaficiyadu xataa hadduu shardistu idhaahdo shaygaa ay ammaanaysiye hadduu baaba'aana waxba layguma laha heshiiskii caariyada baail noqonaya waayo waa shardi heshiiskii yarjic cala alcaqdi bilbuطlaan hadduu xadgudub sameeyo waajib saara ka gaabiyo iyadu khilaaf ma leh laakiin isaga oo aan shaygii ku xadgudbin waajib ka saaraa ilaalintiisa aan ka gaabin ee aafa samaawiya u timi balaaya qalad baa samada kaga soo dhacdoo baabiisay ama nuqsaamisay mar hadduu caariye yahay waa lagu yeelanaya bay leeyihin shaaficiyadu waxaana deliishadeen xadiidkii safwaan ibnu umaya nebigu dagaalkii daa'if markuu qaadayey ayaa isagoo mushriga ayaa wuxuu doonay inuu ka ammaanaysto deric dagaalyo khamiisyadan birtae laga xidho dagaalka markaasuu yidhaha qasbun ya muxamed miyaa la isdhacaya maxamedow yani xoog baad igaga qaadaysaa diracyadeeda markaasaa nebigu wuxuu ku uhi bal caariyatu madmuuna nuadiiha ilayka xata nuadiiha ilayka waa caariye laguu magdhabaya hadday baabaado damaankayga gashay ilaa aanu kuu soo celinayno maxaa lagu magdhabaya haddaba watudmanu waa la magdhabayaa bqiimatiha waa lagu magdhabaya qiima ay maraysay yoma talefia maalinta ay baabaaday oo haddii shaygu aanu mili ahayn waxaanujeeda haduu xataa shaygu mili yahay oo caariyada mar walba qiimuun baa lagu magdhabaa xataa hadduu shaygaasi mili yahay bimiliha laguma magdhabo qiimii u sarreeye ay gaadhay intuu qofkaasi haystana laguma magdhabo waayo dee muu dhicin asbi maaha asalku muxuu ahaa shaygu ammaanaystay laftiisa inuu soo celiyo soo maha shaygii soo celintiisu waa suurtoobi weydo waa kan baabee dhintay marka waxaa waajibaya dee qiimihiisii haddii aynu nidhaahno shaygii oo kaleha soo celiyana dee shayga ajzaadiisii qaybihiisii isticmaalkiisii intaanu baabi inuu isticmaalay ku baabaay inaanu ka magdhownay bay noqon layd tusaale ahaan kamiis cusub buu kaa qaata kaa ammaanaystay kamiiskii baa lumay ama gubtay ama xumaaday haddaynu dhaha kamiiskii oo kale ha keeno siduu kaas u cusbaa u cusub xidhashadu xidhay khamiiska wixii kaga go-ay inaynu ka magdhownay bay noqonaysaa sooma wixii xidhashada kaga go-ayna lagama magdhabi karo oo maradu dee hadduu khamiis buu kaa ammaanaystay bil suu u xidho markuu bil xidhnaado waxa laga inu mid kaleba lahayno bishaaba isaga u xidhnaado waxbaa ka go-aya sooma hadduu baabao khamiiskii oo la idhaahdo kii maalintaad qaadatay siduu ahaay ama maalintu aba siduu ahaayoo kale keen qaybihii isticmaala ku baaba inay ka mag dhowanay bay noqonaysaa qaybahaasina dee qaybo loo idma bay ahaayeen ajdaadaas shayga caariyada hadduu ku baabao bilisticmaal ilma'duun fiih isticmaalkii qofka loo idmay ma magdhabayo kaawiyad buu ka ammaanaystay dabkii iyada ku qoraaye la qadar ahaabuu geliyey way gubatay waxba laguma leh waayo in dab la geliyun baa lagu isticmaali karayay sooma wahaakada gaadhibu waxa weeyaan kaa ammaanaystay si muctaada buu gaadhigii u kaxeeyey biyihiisa uu iska egay saliiddiisa u iska egay wax walba gaadhigii baa duqeeyey isticmaalkii buu ku baaba'ay lama odhanayo waxa weeyaan magdhow la odhan maayo wixii isticmaalku uu keeno isticmaalkii laysu ogolaaday laakiin waa markuu u isticmaalo sida muctaadkee shaygaasoo kale loo isticmaalo oo sideedaba waxaa isweydiin la qofka shay ammaanaystaa shaygaas siduu isticmaalaya si lagu heshiiyey hadday jirto sidaasi aan ahayn uma isticmaali karo sidaasi aan hadduu isticmaalaana mutacadi buu noqonay mid xadgudub sameeyey maala nin baa gaari ku amaaneysay wuxuu kuhi gaarhigayga toban kiishoo sibira ka badan ma saari kartid labaatan baad saartay heshiiskaad khilaaftay soo ma gurigayga waan ku amaaneysiiyey waad degi kartaa uun bakhaar kama dhigan kartid xamaam kama dhigi kartid meelaad xoola ku xarisay kama dhigi kartid shardigiisa waa inaad ku shaqaysade shayga waa lagu ammaaneysiiyey qaab aad u isticmaalayso laguula heshiiyeyna ma jiro siaad u isticmaalaysaa sida caadatan loo isticmaalo iyad istimaalaysa caadatan sidaa loo isticmaalo ad isticmaalaysa sidaa si ka duwan haddaad u isticmaasho waad magdhabaysaa maala gaari yaroo kuwan dee raaxada la idhaahdo ayaa lagu ammaaneysiiyey sibir baad ku rartay kursiga darweelkan ku xiga laba gadbood baad saartay kuraasta dambe ama xoolo nool baad ku rartayba waa khalade waayo sida loo caadatan loo isticmaalaa sidaa maaha wixii caadatan la saari jiray waxaan ahayn baad saartay lama ogola khamiis baa lagu ammaaneysiiyey ama shaadh ciid baad kusoo gurtay gebigiisii intaad baaldi ka dhigtay waad magdhabaysaa hadduu isticmaalkaa ku baaba waayo isticmaalkii lagu idmay maaha kaas caadadu ay keensanaysa waay faslu fi اlgasb faslkan wuxuu ku saabsan yahay dhaca gasbigu luqatan waaakhidu shay dulman mujaharatan shaygii in dulmi lagu qaato si muuqatana loo qaato sharcanna waa alistiilaac calaa xaqi اlgayr bigayri xaq xaq cid kale leeda inaad qabsato xaq darana aad ku qabsato marka maxaa gasbi iyo dhac noqonaya wax kastoo curfiga curfi ahaan dhac loo yaqaan nin baad gogashiisii ku fadhiisatay adala soco isagoon kuu ogolaan waa dhac weeye hadday baaba'do wax kalaba uu baabiiyo inta aad ku fadhido waa lagaa magdhabaya nin baad gaadhigiisii iska fuushay isagoon kuu ogolaan waa istiilaa kursigii darawalkaad iskaga fadhiisatay isagoon kuu ogolaan waa dhactaas waa dhacday gaadhigaas inaad dhaqaajiso maadee ku hadhiso haddii gaadhigaasi uu iska gubtoo dab iska qabsado adaa lagaa magdhabaya wax kastoo curfan istiilaa loo yaqaan inbaad gurigiisii iska degtay isagoon kuu ogolaan guriga waad dhacday waay waana shay xaaraanoo dembiyada waaweyn ka mid a oo diintu dee xuquuqda ilaalisa oo diinulislaam waa diin lxuquuq faacطi kula dii xaqin xaqahu ilah baa hi walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaطil xuliina xaq daraa ku kala qaadanin ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamu calaykum ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada buri nebigu alayh isalaatu wasalaam man dalama min alardi shaya tuwiqahu min sabci aradiin dhulka wax ka mida haba yaraadee si riwaayad kale ku timi qiida shibrin taaka in laga dhula qofka cid ka dulmiya toddoba dhul baa qoorta loo geliyaa maalinka qiyaame bukhaariyo muslim baa wariyey can saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd qadiyad la yaab labaa ku dhacday waxa weeyaan saciid ibnu zayd waa saxaabadii jannada loogu bushaareeyey buu ka mid ahaa dhul uu lahaabay gabadi ku qabsatay oo ay tihi dhulkan saciid wuu iga dulmiyey tana saciid wuxuu yidhi ma anaa dhulkeeda dulmiya intaan maqlay kadib nebi maxamed oo leh taa ka dhula qofka dulmiya toddoba dhul baa qoorta loo gelinaya maalinta qiyaama maanoo xadiidkaa maqlay baan dhul ka dulmiyayaa buuhi deetana gabadhii wuu habaaray ilaahayo hadday been iga sheegayso dhulkaa ku dil ayuu yihi mustajaabu dacwana uu ahaa dadka ducada laga aqbalo iyadoo soconaysa bay ku dhacday ceel markaa ku yaalayn dhulkaas oo ay ku dhimatay asaabataha dacwatu saciid ibnu zayd waay waman khasaba qofka dhaca maalan xoolo ama waxaan xoolaba ahayn xaq kale ah xoolahaasoo liaxadin qof kale u sugnaaday qofkaasi muslim bayaa noqona doona dimiba ha noqdee lazimahu waxaa waajib ku ah raddu inuu soo celiyo ilaa maaliki ciddii lahayd uu celiye cala alfawr weliba si dhaqsaa waa inuu ciddii lahayd ugu celiyo taasi waa goorma waa hadduu shaygii baaqiyey qofkii shay dhacay shaygiina uu baaqi yahay waxaa waajib ku ah sida ugu dhaqsaa badan ciddii lahayd inuu ugu celiyo xataa celintaasi hadday kalifayso kharash fara badan oo shaygaa qiimihiisii aada uga badan isagaa badgalay walazima waxaa kaloo ku waajibaya arshu naqsihi shaygu hadduu nuqsaamo cayntiisu nuqsaantay ama sifaadkiisi nuqsaanta magdhowgeedana waa inuu bixiyo walazima waxaa kaloo ku waajibaya ujratu milihi shaygaa muddada uu haystay kirada isagoo kale laga bixiyana inuu ka bixiyo isagoo ha isticmaalo ama yaanu isticmaalin waayo dee ciddii lahayd soo muuseejin guri baad ninkii lahaa xoog kaga qaado toban sannadood buu kuu xidhna tobankaas sannadood kiroodii baa lagaa rabaa inaad guriga celiso tobankaas sannadoodna kiroodii waa inaad bixiso hadduu isagu kaa dhaafayo isagay u taalla fain talifa hadduu baabao shaygii ciddii lahayd laga dhacay wuxuu u baaba'ay wuxuu sababtu doonayaba ha u baabao damiinahu wuu magdhabayaa kii dhacay oo muxuu ku magdhabayaa bimilihi isagoo kale mid isaga isku mid yihin buu ku magdhabay isku jinsiyiin isku noociin isku qadariin in kaana lahu milun hadduu mili leeyo mid isagoo kale ahi uu jiro ilaahay baa yidhi subxana wa tacaala faman ictada calaykum factaduu caleyh bimili ma ictada calaykum nebiguna alayh salaatu wasalaam markii xeedho raashin loogu keenay xaaskiisa mid ka midii intay hinaastay ay ka dhirbaaxday qofkii sidoo deetana xeedhadiina ay jabtay raashinkiina u daatay rasuulku wuxuu yihi inaaun biinaa wa طacaamu biطacaam weella weel baa lagu magdhabaya raashinna raashin taasina waxay daliil u tahay masaladii aynu ka hadalloo ah miligu inaanu ahayn wixii la miiso ama la miisaamo ee sifaadna leh baycusalam ugu ansixi karo oo dee weelkii buu nebigu calayh isalaatu wasalaam leeyay weel la midaa lagu magdhabayaa buu leeyay marka miligu waa maa lahu milun fi lwujuud sidaa saxiixa waayo aw biqiimatii buu ku magdhabayaa in lam yakun haddaanu u sugnayn lahu shaygaa milun mid isagoo kale ah qiimihii goorma uu marayy ma maalintu dhacay ma maalintu baaba'ay ma maalintu magdhabaya maya intaa uu la maqnaa qiimihii ugu sarreeyey uu gaadhay ayuu ku magdhabaya walihaada wuxuu yidhi akara maa kaanat markay ahayd ta ugu badan qiimuhu markuu ugu badnaa min yowmi اlkasbi laga bilaabo maalintu dhacay ilaa yowmi اtalaf ilaa maalinku baaba'ay oo maalinku dhacay shaygaa qiimihiisu wuxuu ahaa tusaale ahaan boqol maalinku baaba'ayna qiimihiisu wuxuu ahaa boqol kun boqolkii kun baa laga rabaa qiimaha ugu sarreeye shaygaa intuu la maqnaa u gaadhay waayo maalintaa dee qofka lihi waa iibin laha waa ka faa'idaysan laha sooma maalintaa qiimihiisu meel sare u gaadhay yaa seejiyey